kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha dhegaystayaal sidii intiina badan idaacaddaheenii dhowaanahan aad la socoteen waxaa jiray isku horimaadyo dhex marayey maleeshiyaad ka tirsan kooxda al-shabaab iyo qaar ka mid a beelaha digaa gobolada jubbooyinka dalka soomaaliya qaarkood kuwaas oo dhinacyadu ay isku khilaafeen bixinta waxay shabaabka ugu yeereen zako ay dadka deegaanka gaar ahaan dadka reerimiiga ahi ay duldhigeen inay bixiyaan siyaasiyiinta gobolada kasoo jeeda qaarkood ayaa shabaab ku eedeynaya in xoolo ilaa iyo kumanaan gaaraya ay ka qaateen dadka deegaanka taasna ay u dulqaadan waayeen xilligan abaarta ay dadku hayso keentayna in iska hor imaad uu dhex maro beelaha qaar iyo maleeshiyaadka al-shabaab haddaba barnaamijka waxaanu ku qaadaa dhigaynaa arrimaha la xiriira dhibaatooyinkaasi ka alowsanaa qaybo ka mid a gobolada jubbooyinka ee al-shabaab iyo qaar ka mid a beelaha jubbooyinka dhex marayay waxaa barnaamijka marti noogu ah iftin xasan baaste oo ka mid ah xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya islamar ahaantaasina beesha uu isagu u matalo baarlamaanka soomaaliya ay ahayd mid dhowaanahan dagaal kula jirtay kooxda al-shabaab oo muran ku salaysan dhinaca bixinta waxay shabaabka ugu yeereen zako oo beelaha qaar ay dul dhigeen isagoo kismaayo jooga ayaan khadka telefoonka kula xiriiray o aan weydiiyey bal marka hore inuu sharaxadda naga siiyo waxa uu murankaasi ku salaysanaa wallaahi walaal waxaan waa musiibo rabbaani oo iska timaaday ummadda soomaaliyeed guud ahaan haysata marka waxa ay ku timaadina kolleyba waxaan filayaa adigu ummadda deegaanka degan unbaa kolley khilaaf dhex maray unbay ila tahay inay arrintaa ka dhalatay marka waxaan ka war helnay hadda wax hadda gaaraan ogeynay ma leh sida aan ognahay laakiin waxaan ka war helnay xoolo dhac iyo markaan warsey wax u jiraan markaan idhahnayn waxaa lagu yidhi arrintaan arrin maxkamadi xukuntay waayo oo calaaytaxal nimanka ayaga arrin maxkamadooda xukuntay marka wax la yaab lahayn ugu noqoto wax hadda aan sii xog badan aan kasii haynana ma ahayn waa un waxaan la kulanay un dhibaatada ummadda ku dhecaysa un baan aragnay dadkii oo la laaynaya xoolahoodiina la qaadanaya marka taas ayaanaan ka danqanayo markana in maamulkii jubbaland iyo aan lakaashi la sameyn arrintaa bal si wax looga qaban lahaa anigo arrintaa kolle waxaa u sababa arrimaha zakada un bay ka kacday hadda kolley shaan xog ahaan ama aan xog ogaal inta aan ka ahay sida badan adigu dadku reemiigana waad iska dareemi kartaa marxaladaha lagu jiray xilliga abaarta iyo iyo nimankaana kolleyba inta neefnes waxaa waaye dadku abaar baa haysay xoolihii waa baaba iyagana waxay jecelaystay kolleyba waxay damceen wixii intii intii yaroona qofkan usoo harta reer miiga ah inay ka qaataan kolley horta baashu asaaskeeda hoose halkaasay ka kacday waa gartay dhibaatada ugu badan marka markaad dadka la hadasheen maxay idin sheegeen oo dhibaatooyinkan ay salka ku hayaan dhinaca kale waxay salka ku hayaan xoolaha zakawaadka unbay ka kacday shidada oo nimanka ay qaataan iyaga ah marka dadkiina hadda abaar baa gashay oo dhibaata haysatay oo qofku iyagana waxa waaye intii neefo u fiican inay kala baxaan ay damceen marka sidaasay fidnadu ka bilaabatay oo rag baa qorya la baxay oo ku dagaalama wixii dagaalkana halkaasuu ka bilowday iftin dhinaca kale marka la fiiriyo dhibaatooyinkani waxaad u malaysaa inay soo lalaabteen oo kuma kobna oo keliya n beesha aad adigu matashid ee dhinaca jubbooyinka dagaaladani ka dhacay meel badan oo soomaaliya ay ka dhaceen marka ma loo aanayn karaa in dadka inay ka hor yimaadaan hadalka kooxda al-shabaab inay bixiyaan waxay zakawaadka ugu yeeraan inay salka ku hayso arrimo la xiriira abaarta ba-an ee soomaaliya ka jirta iyo dadkii oo xoolihii kasii dhammaanaya intaasi culayska ugu faraha badan uu ka yimid sidaas daraaddeedna ay go-aankaasi ku qaateen taa ma loo fasirin karaa ha adiguba haddii aad reer miid tahay oo abaarna ku qabatay xoolahaadana saacad kasta loola haysto maxaa kaa muuqan lahaa waa dareemaysaa kolleyba jawaabta aad bixin karto waa haa dadku waa naceen nimanka ayaga ah waa laga hor yimid dhibaato badan bay ku qabaan dadkuna waa dad iska liita oo dhibaato aada u fara badan ay haysato taa ayaa sabab u ah marka in laiska hor yimaado oo qofkiina waa qof iska reermiya oo lexjeclaalo ah mar kasta wixiisi inuu badbaadsado isku dayaa marka taasaa sabab u noqotay inuu dagaalka meesha ka firxa firxa ka bilowdo waa tahay dhinaca kale marka la fiiriyo hadda xaaladdu waa sidee marka ma waxaa jira wadahadallo ma waxaa jira dadaallo lagu doonayo in dhibaatooyinkaasi lagu joojiyo ilan way adag tahay in dad xilligan abaar guda jira colaadna in loogu sii daro may hadda wax wada hadal ah oo kolley hadda dhex mari kara inaysan jirin kolleyba maamulka dowlad goboleedka jubbalandna waxuu go-aansaday inuu kolleyba difaaco intii tabartiisa ah marka dadka reer miiga iyagana way isku tashteen oo inay lafahooda difaacdaan oo xoolahooda difaacdaan way ku talagaleen taa ayaa marka kolleyba sida badan hadda kolleyba hadda shalay iyo maanta wax dhacay ma leh insha allahu waxaana rajaynaynaa inaysan dhici doonin kolleyba dadaal badan iyo difaac badan iyo ciidamo badan oo meesha laiskugu geey taa ayaa sabab u ah marka lasoo hadal qaado in maamulka jubbaland oo aad adigu dhinaca iyo sanadka marka la fiiriyo aad kasoo gashay deegaanadaasi oo beesha aad adigu aad matashidna ay dhibaatooyinkani kala haystaan dhinaca iyo shabaab marka aad fiirisid maamulka maxaa u qorshaysan oo arrimahani madaxda ma ka wada hadasheen sidii loo joojin lahaa colaadda ama dadka dhibaatooyinka haysta looga dulqaadi lahaa waa maamulka intii tabartiisa ah kolleyba waxba mahakra ama difaac ha noqoto ama dadkii xoolaha laga qaatay in la samato bixiyo gargaar loo sameeyo taana waa gacan badan baa laga geystay maamulka iyo dadka deegaankaba laftoodu waxaan dhihi karaa kaalin fiican bay ka geystaan arrinta iyada ah maxaa laydin sheegay oo ilaa hadda dadka reer miyiga ahi in laga qaatay oo xoolaaday ahaan lahaayeen iyo waxyaabo kale oo aada maqasheen walaal ma yara xoolaha laga qaatay hadda intaan ognahay laba kun iyo lix boqol oo neef ayaa tagtay halkaa ogeela ayaa ku baxday nimankaa gacantooda gashay waa gartay laakiin laba kun marka la fiiriyo waa tiro aada u fara badan intaasi ma waxay ku dhaceen arrin soo socotay muddo bay ahayd mise waxay arrimahani badankood yimaadeen muddooyinkii ugu dambeeyey maya arrintan arrin soo socotay maaha waa arrin kaflad ku dhacday si kadisa ay ugu talagaleen iyaga laftooda muddo ay usoo carajiifeen haye marka kadib hadda maxaa dhacay kadib waxaa dhaca hadda in laga tabaabusheystay bal caanadaa kicitintooda la ciday tiraa soomaalidu in wixii haray la badbaadisay lagu badbaadin karo naf iyo maalna la garab dhigo taas ayaa marka sabab u noqotay in hadda laga nabad galo difaac adag laga galo xoolihii laga rido kuwii dambe qaadeenba waatii maalintii goobta aan kaala hadlayay oo laga xataa dadka ay dilayaan maaha xoolaha keliya dadka ay laaynayaan qofka qoyskaas ay u gartaanba inay xabad ku dhuftaan ay gaar sababtuna maxaa laydin sheegay inay tahay maya waxaa kaloo naloo sheegay waxaa sabab u ahaatana asal ahaan baashu meesha ay kasoo jeeda qoyska hadda laleeyahay dhibaatada lagu hayo kuma jiraan al-shabaab oo xoogaadii kaga jirin xabsigaa la dhigay oo hubkiina way ka qaateen way xerxereen si macnaha arrintan ay dagaal badan ay ugu sameyn si ay dadka ay u dhibaateeyaan kuwii iyaga la jiray oo ka tirsanaa qoyskaas in xabsi laga dhigo hubka laga xareysto maxabiis laga dhigo kadib weerar lasoo qaaday saa looga qaaday xoolaha laakiin dad badan baa isweydiin karaya iftin sidee baa dadku ay hadalkaaga ku aamini karaan maadaama adigu nin siyaasi a tahay oo aad shabaabna kasoo horjeedid eedeynta intaa leegna aad ujeedinayso sidee baa lagu aamini karaa waay waxaa lagu aamini karaa waa caddahay waa la wareysan karaa kulleyba waa waxaad wareysan karaan dadka deegaanka jooga dadka ma ka madax banaan ururada iyo dhinaca dowladaba waa tahay dhinaca khadadka teleefanada dhegeystayaasha ayaan markaan fursad siinayaa dhegeystaha ugu horeeya ayaa khadka ku jira dhegeyste mayna maqlaysaa si wanaagsan jamaal oo ku salaamaya adig aabahda v oeda waxaan sidoo salaamaya diiwaanka abaksare waa mahadsantahay jamaal ugu horeyn magacaygu waa xasan weheliye waxaan ku suganahay waddanka holand magaalada amsterdam xildhibaanka waa salaamaya xildhibaan basto waxaan leeyahay xildhibaane adiga oo laga yaabo in lagugu soo doortay musuq maasuq amba ku bixiyey lacag fara badan sidii aad xildhibaan ku naqalaheeday magacaada amba soobixitaanka aad soo baxdan dad loo dhibaateeyey ma dareemaysaa inaad tahay xildhibaan qaran mase waxaad dareemaysaa xildhibaan kusoo baxay dhiig oo daadsay oo ka galay shacabka soomaaliyeed waa mahadsan tahay may anigu lacagna layguma soo dooran rabitaan shacab bulshaan ku soo baxay waa rabitaan bulshaan ku yimid waxaadna ku dareemi kartaa dhibku marka uu dhacay bulshadan dhex joogan la qaybsanayoon dhex taagnaa goobta aan ka hadlaya dadkii meed meedadkii la lahay ninka aasayana marka saas ayaad ku garan kartaa inaan dhiig la daadiyey iyo corruption midna aan kusoo bixin waa mahadsan tahay inaad usoo cesho way ku habboon tahay arrintaa iyada laakiin haddii ay aad u qaatitaa ma aha waxaad ka dareemi kartaa ficilka iyo waxyaabaha aan goobta aan joogay iyo ummadda xanuunka aan la qaybsanaya wax ku dhacaya dufta iyo iyo sida aan ugu qayb qaadanay ayaad ka dareemi kartaa kolley v o edana waad kala socotaa baraha websitena waad kala idaacadaha mediana waad kala socotaa waa tahay baas aad baad umahadsan tahay weli adiguna aad baad umahadsan tahay su-aashaadi in lagaaga jawaabo aan filaya jamaal haddii aan sii raacsado adoo aada u mahadsan xildhibaan baasto sida aan la wada soconno waxaa dhahday oo hadda hadalkaadi kamid ahay inaan arrintan hadda taagan oo dadkan dadka leynay aan wax laga qaban karin xildhibaane sababta lagu soo doortay oo xildhibaana u tahayna waxa waa inaad mutejid dadka deegaanada ag soo jeedo ee jubbaland xildhibaane inta u mari laheeday dagaal sooma ficnaan lahayn inaa umartid dhanka nabadda sooma ficnaan lahayn dadka odayaasha culimaadudiinkii inaa adeegsatid adiga oo waddo kasta u maraya oo aanan ahayn dhanka xabadda waa tahay waa su-aal wanaagsan
waa mahadsan tahay waa dareemi karaa xilliga kolleyba waxaan filayaa nin hadda ka warqaba arrimaha soomaaliya ma ihid maanta haddii arrintaas hadda umaraya aan dhahaan annaga ka dawlad ahaan iyo ka maamul ahaan inaba meel aan iska soo daakili karna ma laakiin qofka wixii tabartiisa ama awoodiisa marka uu qaban karo ayuu wajahayaa wajahadeedu waxa ay tahay waad dareemi kartaa inaan ummadda badbaadiyo inaan gargaar u raadiyo inaan dul taagnaado saacad kasta dhibkan aan la qaybsado taa ayaa awoodeyda laakiin aniga annaga ka dawlad ahaan hadee waxaan u aqoonsana ururkaa waad ogtahay kaagama faallayno waad dareemi kartaa caalamkana wuxuu ka qabo waad ogtahay marka taa ayaa sabab u ah inaan aniga hadda xilli nabadeed ama iyaga inaan la hadlay ii saamixin duruuftana ii saamixi karin waa tahay waad mahadsan tahay basto xasan weli adiguna waad mahadsan tahay waa tahay basto waxaad ka dhawaajisay in dariiqa idin furan ay ka midka tahay inaad dadku wax u raadisaan kaalmooyinkii iyo gargaarkii ay u baahnaayeen mar maadaama ay abaaru jiraan oo dhibaatooyin fara badan ay jiraan dadkan hadda colaadda ay ugu darsantay marka maxaa tallaabo aad qaadeen dhinaca gargaarka gaarsiinta dadkaasi colaadda iyo dagaalada isku darsoomeen wax tallaabo aad qaadeen ma jiraan waa mahadsantahay walaalkii ha tallaabo waan qaadnay haddii ilaaha yidhaahdo maalinta isniinta ah waxaan gaarsin doonaa qoysaskii laga qaaday xoolaha ama dhibaatada ay ku dhacday raashiin ku filan intii muddo laba bilooda insha allahu inaan gaarsiino haddana aan u samayno hoy ay dadka ku hoydaan ama lagu xanaaneeyo ama ay lagu badbaadayo bal horta ma midba mid bay dhaantaa haddii ilaahay mataasaan jecelnaha waana howlka howshaas waan gacantaan ku haynaa waana wadnaa maalmaha soo socdana kolley waad ka warheli doontaan ama miidiyaha waad kala socon doontaan insha allah waa tahay dhegeyste kale ayaa khadka ku jira markaan dhegeystaan ayaan fursad siinaya ee dhegeysta mayna maqlaysaa ha si wanaagsan baan ku maqlaya jumal waa tahay codkaaga wuu yaro gaaban yahay kor adigoo u qaadaya magacaga deegaankaad joogtidna ku bilaabaya su-aashaad qabtid oo ad xildhibaanka weydiinaysid bismiillaahi raxmaani raxiim magacaygu waa maxamuud warsame oo jooga gabilay somalilan ugu horreyn waxaan salaamayaa martida baraajka xildhibaan iftiin xasan baaso iyo dhammaan bahda v o eda mudane xildhibaan sida aynu la wada socno waxaa muddooyinka dambe soo badanaya dagaalada udhexeeya dagaalada udhexeeya shacabka jubbooyinka qaar ka mida iyo ciidamada al-shabaab kuwaasoo ka dhashay sida shacabkaasi ay ku doodayaan oo adkaysi la-aanta falalka uga yimaada kooxda al-shabaab haddaba mudane xildhibaan waxaan ku weydiin lahaa maadaama shacabkii jubbooyinka qaarkood ay si toosa dagaal ula galeen al-shabaab maxaa idinka hor taagan idinkoo ah maamulkii jubbaland iyo ciidamadii dowladda federaalka ee jubbooyinka joogay iyo ciidamada amisame jooga jubbooyinka inaad awoodda shacabka ee idinku soo biirtay ka faa'iidaysataan oo aad al-shabaab ka saartaan jubbooyinka mise dhammaantiin oo laisu geeyey waxaadna leedahay waxaa weli ka awood badan ciidanka al-shabaab waad mahadsan tahay mudane xildhibaan waa tahay waad mahadsan tahay waa su-aal wanaagsan xildhibaanka hordhigaya haye iftin waa mahadsan tahay walaalkey walaalkii gabley kasoo hadlaya arrinta iyada kolleyba insha allah waa laga faa'iidaysan doonaa fursadda lama beel dareen doono ciidanka dowlad goboleedka jubbaland iyo kan federaalkaba hase ahaatee dalka soomaaliya maanta waxaad ka waxa ka jira waad dareemi kartaa oo dhibaato ah haddii wax badan la qaban karana dee waxba lama hagrateen tabartu meesha ay tahay unbay hadda taagan tahay laakiin waxaan filayaa insha allah arrintaa inaan la beeldarayn doono fursadda ayada hadda soo baxday dadka shacabkana waa la garab istaagi doonaa dowlad goboleedka jubbalandna kaalin adag ayuu ka qaadi doonaa go-aamo badanna waa uu qaatay dadaal badanna waa uu wadaa muddooyinka soo socdan insha allah waxay dhegihiina ku farxaan aad maqli doontaan haddii aysan tabar naga reebin insha allah waa gartay laakiin marka la fiiriyo n hadda deegaanka ad adigu joogtid oo kale kismaayo oo kale al-shabaab waxaa laga saaray sanado ka hor waxaadna u malaysaa in markaa wixii ka dambeeyey howlgalladii al-shabaab ay hakadeen siyaasi deegaanadaas ka soo jeeda baa tahay xildhibaan qaran baa tahay haddeertaan maxaa marka ay howlgallada u istaageen oo u socon lahayiin oo dadka ku dhegeysanaya oo isweydiin kara su-aalahaasi aad u sheegaysaa waxaanu sheegayaa sideedaba ummadda soomaaliyeed yaysan ku fekerin xoog shisheeya inuu wax qabto ma qaban karo mana qaban doono lagamana sugayo waxa wax laga sugaayo waa ummadda soomaaliyeed iyo shacabka soomaaliyeed iyo ciidamada xooga dalka soomaaliyeed keliya inay isku tashtaan taa un baanu targetka iyo muhiimka aan saari doonaa insha allah lakiin ma filayo in wax badan ay ka qabsami doonaan dowladaha shisheeya dalka jooga inay wax qaban karaan haddee waa dareemaysaa dhowr sano toban sano ku dhaway joogan ciidamada shisheeye ilaa iyo haddana meesha la joogo waad ogtihiin haddii wax la qaban lahayn hor baa loo qaban lahaa laakiin looma fadhiya hadda waxaan filayaa in isku tashi ummadda soomaaliyeed laga rabo isku tashi buuxa iyada iyo shacabkeeda inay cadowga iska dulqaadaan keliya ma dhahay ani xoog shisheeyaa lagu xisaabtamo marna laygama maqli doono insha allah wax badan baan ka ognaa arrintaa inaysan waxba ka qabsami doonin waa tahay aad baad mahadsan tahay su-aalaha ku saabsan al-shabaab iyo deegaanadaas haddaanu ka baxno dhinaca siyaasadda aynu aadno baarlamaanka soomaaliya hadda wuxuu isku diyaarinayaa in uu soo doorto guddoomiye baarlamaan dabadeedna madaxweyne oo dowladda cusub ee soomaaliya ay yeelan doonto muddo kala gedisan dibudhacyo ayaa ku yimid marka saadaasha aad ka rajaynaysaan dowladda cusub inaad doorataan hoggaan waddanka samata bixin kara intee bay leegta wallaahi waxaan leeyahay soomaalidu waxa la bedelay iyo wax saan hala yeela yidhahdaan waxaan leeyahay war horta hoggaan fiican allahna si nin kastoo soomaaliya ha ku soo duceeyo inuu ilaahay annaga wax fiican na haleelsiiyo baarlamaanka maanta lasoo doortayo soomaaliyeed ila ummadda ha kusoo duceyso keliya war ilaah wax fiican noo haleelsiyo intaasaan leeyahay rajo fiican ayaa noo muuqaton qabnaa insha allah isbedel iyo nidaam iyo kala dambeyn fiican in la heli doono wax fiicanna aan soo dooran doono haddii ilahay ediyo laakiin xildhibaan senator dhinac kale marka la fiiriyo baarlamaanka hadda wuxuu noqonayaa laba aqal oo aqalka hoose iyo aqalka sare oo aad adigu ka tirsan tahay wuxuu ka downaan doonaa sidii hore u shaqayn jireen labada aqalba waxaa laga rabaa in ay shaqooyin qabtaan haddana maamulada soomaaliya ka jira ayay ka kala yimaadeen kuwa sanadka aad adigu ka tirsan tahay tusaale ahaan dad badan baa laga yaabaa inay walaaca ka muujiyaan sida ay u wada shaqayn karaan haddaba waxaad arkaysaa in maamulada qaar ay isjiidayaan ay siyaasad isku riixayaan haddii baarlamaanku ay isku yimaadaan oo dantii qaran ay doonayaan in laga wada hadlo sida ay ku heshiin karaan ama ay ku wada shaqayn karaan baa dad fara badan ay su-aalo iska weydiinayaan arrimahaasi bal ka waran arrintaasi haddii soomaalinimo ay jirtana iskhilaaf ma imaan doono dalka horumarkiisa iyo iyo iyo iyo waxqabadkiisa unba ay tala noqon doontaa haddii haddee calina garle caashina garle laga dhigana waa kolley insha allah inay waxba qabsami doonin baan filaya lakin rajo badan waxaan ka qabnaa inuusan isqabad imaan dooninoo waxa kaliya laga wada hadlay noqon doonto horumarka dalka iyo amniga dalka si wax looga qaban lahaa waa tahay dhegeystiyi ugu dambeeye ee khadka telefoonka ayaan soo qabanaya markan dhegeyste ayaa khadka ku jira halow dhegeyste mina maqlaysaa halow dhegeyste waa tahay waanu ka xuna dhegeystahaas weyna maqli waayey gunaanadkii barnaamijka ayaanu kusii siqaynaa xildhibaan iftiin xasan baasto gunaanadkii barnaamijka ayaanu kusii siqaynaa xildhibaan iftiin xasan baasto marka ugu dambeyn waxaad ka dhawaajisay in haddii soomaalinimo ay jirto in qaranka arikiisa laga wada hadli doono oo aan isqabsi uusan imaan doonin dad fara badan baa shaki ka muujinaya miyaanay arrinkaa kuwa muuqanin kalsooni badan hala qabo ummadda soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa kalsooni badan hala qabo duco badanna hala sameeyo ummaddu waxa waaye ilaahay wax fiican hanoo haleelsiyo halagu soo duceeyo ani tala ahaan intaasaan soo jeedin lahaa annaguna waxaan isleenaha kuwii khayrka ilaahay waafajiya hanaga dhigo waana dadaali doonaa insha allah inaysan isqabsina dambana imaan doonin dowlad wax badan qabatana la heli doono rajada aan qabno sida noo muuqato inta badan marka lasoo dhiso dowladda sida waxaa laga yaabaa in madaxdu ay isqabsadaan guddoomiye baarlamaan iyo madaxweyne isqabsadaan madaxweyne iyo ra-iisul wasaare ay isqabsadaan dhibaatooyinkaasina baarlamaanka waxaa lagu xaglin jiray in dhinacuun ay la saftaan mar kasta ay dhibaatadu soo ifbaxdo oo ay arrinku sii murjiyaan baarlamaanka soomaaliya ee soo socda ee hadda la dhisay ee dhowaan dooran doona guddoomiye baarlamaan ee madaxweyne dooran doona ma kuu muuqataa in kaasi uu ka duwanaan doono rajo badan baa ii muuqata baarlamaankan baarlamaanka hore waa ka duwan yahay waa dad da'yar ah oo xanuunkii dalka uu ku dhacay shan iyo labaatankii sano lix iyo labaatankii sano burburka lagu jiray waa dadkii dhibka uu ku dhacay oo taabtay marka waxaan filayaa in wax badan isbedel badan la heli doono haddii ilaahay idmo abaaro fara badanaa sidoo kale dalka ka jira aan barnaamijka qaybtiisii hore kaga soo hadalnay dhinaca jubbaland ahaan hadda qeybo ka mid a gobolka gedo laf ahaanteeda abaare ayaa ka jiray marka abaarahaasi maamulka jubbaland ma kala hadasheen inay deegaanadaasi wax gaarsiiyaan guddiyaa loo saaray badan baa laga qabanaya insha allah biyo dhaamin badanna waa jirtaa xagee ka jiraan biyo dhaaminta waa deegaanada jubba gobolka jubbada hoose iyo godob waxbaa laga wada howl baa laga wadaa guddiyaa loo xilsaaray inta guddi abaare ah xildhibaan iftiin xasan baaste aad iyo aad baad umahadsan tahay aad baan kaaga mahad celina walaal intaas ayaanu kusoo gabagabaynaynaa dhegeystayaal barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxaan u mahad celinayaa dhegeystayaasha barnaamijka kala qayb qaatay sidoo kale waxaan u mahad celinayaa iftiin xasan baasto oo ka mid ah xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya tani kulan dambe saaxiibadan dhegeysanaya nabadgelyo